Munaasabad ay ku qalinjibinayaan arday dhammaysatay barashada xirfadaha gacanta sida cilaansaarka, qurxinta haweenka iyo xarqaanka kuwaas oo ka aflaxay macadka VIB Skills ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Waxaana ka qayb galay munaasabadan maamulka macadka, waalidiin, macalimiin ardayda munaasabada loo qabtay iyo marti sharaf kale. Sowda Cabdulaahi maamulaha macadka VIB Skills ee magaalada Hargeysa ayaa ka warantay munaasabadan iyadoo ardayda kula dardaarantay in wixii la baray ay bulshada ugu faa'iideeyaan.
maanta ardayda halkan ka qalinjibinaysa waxa weeyaan laba boqol oo arday labadaa boqol ee arday waxay si habsamin oo u dhammaysteen sina dugsiyeedkii waxbarashada aan ugu talagalnay kuwaasi oo si feer ah oo cadaalad ah dhammaantoodba qof walba wixii uu ku shaqaystay uu kusoo gudbay waxaan ku kalsoonahay ardayda maanta qalinjibinaysa gacantooda waxaan ku kalsoonahay xinahay marinayaan waxaan ku kalsoonahay maykabkay marinayaan waxaan ku kalsoonahay decorationka quruxda badan oo qaar ka mida ay sameeyeen xafladda waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo ardaydayda idiin rajeynayaa mustaqbal ifaya waxaan idiin rajeynayaa nololtaan aad ugu wanaagsan ee ugu saraysa waxaan idiin rajeynayaa inaad xirfadihiina ku ciil baxdaan waxaan idin leeyahay keliyaad hadda waxaad sidataan hal fure fariintaydu waxay idigu tahay qaan tan iyo maalinta qiyaame haddii aad ka eexataan qof ka mid ah kastamarkiina haddii aad ka eexataan qof ka mid ah dadka macaamiishiina ka mid ah Qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa bogaadiyay ardayda qalinjibisay.
waa inaan xirfadda aydinaan halkaa kaaga hadin maykaab wax nolosheena ku jiray muu ahayn laakiin waa wax iminka nolosheena soo galay marka waxaa loo baahan yahay gabdho ardaydan waxaa leeyahay ooshaa qabateen allah ku asturo macalimiinta xilkay qaadeen allah ku asturo waxaan idinku hambalyeynayaa dhammaan ardayda kasoo qayb gashay ee xaflinta qalinjabinaysa inamo hablo badan oo qalinjabinaya inkastoo jeclaan lahaa inay sawdinimo ugu darto qaybta inamada oo inamo badanna aan kaga soo qayb galno insha allah waxaan rajeynayaa xaflidda sanadka sanadka ku xiga inaanu inamo badan oo xirfado kala duwan bartayna ay kasoo qayb geli doonaan
kalaan idiin dardaarmaya waxa weeye farsamada aada barateen inaad bartaha kasii wadaan siday noo sheegtay macalimaddu waa dafcaddii saddexaad weeye ee ka baxda runtii ilaahay subxaana wa tacaala iyada iyo macalimiinteedaba gacanta iyo maskaxdaba allah u barakeeye runtii ardayda ka qalinjibisay macadka VIB Skills ayaa dufcaddii saddexaad ee ka qalinjibiso tan iyo markii la aasaasay